Askartan oo tiro ahaan gaarayay ilaa iyo afar askari ayaa lagu soo bandhigay deegaanka Baghdaad ee ka tirsan Jubbada Hoose. Saddex ka mid ah askartan ayaa iyagoo hubkooda wata waxay ka yimaadeen saldhig ay ciidanka dowladda federaalku ku lahaayeen deegaanka Buule Xaaji, halka midka kalena uu ka yimid askarta dowladda federaalk ee ku sugnaa deegaanka Birta Dheer. Askartan ayaa lagu kala magacaabaa Cabdiraxmaan Cabdi Xasan, Xuseen Geedi Aadan, Khayrow Nuur Dhuubow iyo Saadaq Jinow Xuseen. Askartan ayaa waxa ay ka sheekeynayaan habdhaqanka ciidanka ay ka soo tageen iyo sida loo soo dhaweeyey.
ayaga halla farxaan cabdi xasan waxaan ka tirsanay ciidanka darawiista barjax jubbaland waxaan joogay buule xaaji waa ku mahadsanti maanta waxaa la joogaa walaaliskeen si fiican aa lii soo dhaweeyey ciidanka darawiista jubbaland waxaan ka raacay kismaayo habdhaqankooda waa habdhaqan xun xuseen geedi aadan aa la dhahaa marka maama xagga waxaan ka tirsanaa qolada jubbaland daraawiishta ciidanka tuutada barjax deegaanka buulaxaaji maanta waxaan joogaa islaamka baqdaad wallaahi si wanaagsan oo musullimnimo ah liisoo dhaweey si wanaagsan qorigeyga iyo booshkiisaan la imaaday waana la ilahay sidii liisoo dhaweysay aad u wanaagsan oo sharaf laha liisoo dhaweey oo islaamnimo ah khayrow nuur dhuw waxaan ka tirsanaa ciidamada daraawiishta jubbaland guutada barjax waxaan jooga bulxaaji wallaahi xaalada kama sheekeyn karo waa xaalad aada u xun ilaahay nasoo dhaafeeyey halkaana keenay waa mahad iskala waxaan iska ahay nin askari on maxaan ku dhihi karaa qorigii boos loo dhiibo on meel la istaajiyey iskala rafaadsan marka haddana ilaahi baa mahadle alxamdulilah si aada u adag baa ka jirtay aad baa liisoo dhiyey maasha allah waa sidaan hadda filaynin baa liisoo dhiyey weli aad u wanaagsan cabsi kalaa igu jirtay si kalaa waa cabsanaa laakiin hadda aad baa liisoo dhiyey waa muslimiinta aad bay aad iyo iyo xar magacayga la saadus jimil xuseen oo ka tirsanay ciidanka misri oo ka imaaday meesha la dhahaa birta dheer hadda waa aan kasoo goostay habeenkii mujaahidiinta ayaa la jiraa sidoo kale waxa ay baaq u direen askarta dowladda federaalk ee weli ku harsan safka shisheeyaha iyo kuwa ay haatan ka soo tageen ciidanka buule xaaji aan oogu soo tagay waxaan u baaqaa inay meesha iskaga soo cararaan meesha dhibaato fara badanaa jirta oo four point five haddane waxaan ugu baaqi lahaa inaa micnihi mataqaanaa nolosha inta lagu qaqaban inta isu dhiibaan yaa micnihi ugu baaqi lahaa wallahi gaalnimada inay kasoo baxaan oo dadka islaamka ay micnii mataqaanaa isu dhiibaan si anaga noo noola soo dhaweey kale camal aa loo soo dhaweyn lahay marka inay gaalada micnii mataqaanaa kasoo baxaan inaan jeclaan laha inay iskaga soo tagaan kolley hadi hadda waxay ku sugan yihin ama u dhimanaa anama garanaaye oon gaalnimo ka inay iskaga soo tagaan iskaga soo cararaan oo falada walaayinka qoryaha u keenaan oo ayaga haddii wax la qabanayo inay wax la qabtaan haddii wax la qaban inay shacabkooda ay la noolaadaan oo kamid ahaadaan ma ahan markii ugu horeysay oo askar ka tirsan dowladda federaalka isku soo dhiibaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana marar badan sidan oo kale isku soo dhiibay askar badan oo ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada kuwaasoo si wanaagsan loogu soo dhaweeyey walaayaadka islaamiga ah